oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdixakiim xaaji maxamuud fiqi waxa uu ku sugan yahay wasiirka gaashaandhigga magaalada kismaayo wasiirka gaashaandhigga dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya ee barnaamijka martida noogu ah ayaa waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo la xiriira ciidamada dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya iyo howlgalladooda sidoo kale wasiirku waxa uu ka warrami doonaa tegitaankiisa isaga iyo wasiiro kale ay gaareen magaalada kismaayo oo wakhtiganba uu ku sugan yahay soo dhowow mudane kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa mahadsantahay zahar waa hagaag wasiir waxaa jiri doona dhegeystayaal khadadka taleefoonada meelo kala duwan kugu weydiin doona su-aalo balse marka ugu horreysa haddii aan bal aniga ku hormaro barnaamijkeennan waxaynu doonaynaa inaynu kaga hadalno ciidamada soomaaliya ee sida laga yaaba inaad maqashay barnaamijkeenii ee toddobaadkan ee faaqidaada waxaynu kaga hadalnay jimcihii arrimaha ciidamada dowladda kumeel gaarka ah hakadka ku yimid howlgalladii ciidamada milatariga intaynu taas u gelin ugu horreyntii bal waxaad ka warantaa magaalada kismaayo muddo intee la-eg baad joogtaa adiga iyo wasiirada kale ee booqday zahar magaalada kismaayo waxaan joogaa muddo toddobaad ah hadda waxaana noogu soo horeeyey xildhibaano iyo niman kale oo odayaal ah oo hore u joogay oo runtii halkan ka qabtay howlo wax ka ool ah oo ay aada iyo aada ugu ammaanan yihiin isbuuc baan joogaa waayahay warar kala duduwan ayaa kasoo baxaya intii aad joogteen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee wararka qaar waxay sheegayaan inaad ku xayirneedeen halkaasi oo gudaha inaad gashaan ay idinku adkeed amar lidin siiye awgeed haatan waxaad igala hadlaysaa saaad ii sheegta gudaha magaalada kismaayo bal inoo yara faahfaahi sida idinkugu suurowday inaad gudaha magaalada u gashaan
runtii ma ma doonayo inaan dib ugu noqdo hadda laakiin wixii eerboortka iyo arrimahaas aan soo marnay balse waxaan rabaa inaan focus gareeyo arrimihii ujeedooyinkii aanu halkan u nimid oo ugu horeysay in amniga iyo xasiloonida laga wada shaqeeyo oo dawladda ay runtii gacan weyn ka geysato si aanay dhiig dambe ugu daadan kismaayo maadaama muddooyinkan dambe ay xasarado siyaasadeed oo kulkulul ay ka jireen tan labaadoo iyadana ah in aanu u kuurgalno xaaladaha la xiriira arrimaha bulshada iyo waxyaabaha ka jira oo dhabta ah iyo arrinta saddexaad oo ah inay dad in aanu dadweynaha ku nool deegaankan gaar ahaan kismaayo aanu soo gaarsiino messageka dawladda ee la xiriira dib u heshiisiinta iyo shirka lagu qaban doono xamar ilaa iyo haddan runtii kulamo kala duwan ayaanu la qaadanay qeybaha kala duwan ee bulshada hadday noqon lahayd oday dhaqameedyada iyo ururada kaleeba iyo ciidamadan sidoo kale kulamo kala duwan ayaan la qaadanay marka runtii si fiican oo habsami u socda ayay howlaheena noogu socdaan wax dhiba ma jiro sidoo kale waxaan halkan u joognaa nin aanu abaabulno oo aanu dib u habeyn ku samayno ciidamada dawladda oo runtii iyo ciidamadii garabka u ahaa oo halgan dheer usoo galay inay kismaayo iyo deegaanadii hore ay ugu soo xoreeyeen al-shabaab oo ay kamid ahaayeen doobley taabta qooqane afmadow b b iyo ilaa iyo ay soo gaaraan kismaayo runtii inaanu maaragtay aanu dib u habeen ku sameyno si aan u helno aan ugu helno ma ay ay u helaanba waxyaabaha ay xuquuqda ugu ay ugu leeyihiin dawladda oo ay kamid tahay mushaaraadka iyo maaragtay raashinka iyo taakuleynta caafimaad iyo qalabeyntooda intaba wayaanu u dardargelino arrimaha la xiriira dib u xoreynta ee inta weli ku hartan gacanta al-shabaab waayahay maxaa idiin qabsoomay marka tan iyo waktigan kulamadii weli waad ku jirtaan magaaladii weli waad ku sugan tihiin maxaa idinkaga qabsoomay ilaa iyo haatan waxyaabo badan baa noo qabsoomay runtii xaaladii bini-aadinimo waan ka waanu derisnay welina waa noo socotaa kulamadii aanu la yeelanay bulshada iyo dib u habeyntii ciidamada waa noo socotaa marka hawshaasi weli waanu ku gudi jirnaa waxaan rajaynaynaa inaanu maalmaha soo socda aanu soo gebagabayno waayahay haddii aynu usoo noqonno barnaamijka iyo dhinaca kale howlgallada guud ee ciidamada dowladda ee hakadka ku yimid iyo weliba dhinacyada kale ee howlgalka ciidanka wasiir bal waxaan ku bilaabayaa khadadka taleefoonada mid kamida dhegeystayaashiyada ee walaal soo gal barnaamijka soo gudagal magacaaga ku bilow iyo halka aad joogtid iyo su-aasha aad jecesha inaad weydiiso wasiirka gaashaandhigga aad baad umahadsan tahay magacayga waa maxamed bishaar bara jaamac oo jooga magaalada hargeysa waxaan jeclaalaha inaan weydiiyo wasiirka laba su-aaleed ama horey aan ku horumaro sababta ciidamada dowladda soomaaliya ay u heli laayeen mas-uuliyadooda ciidan oo xilligan loogu baahan yahay ciidamo shisheeye maxay tahay su-aasha labaad oo weydiinayana waxay tahay ma laga yaabaa ama ma ma jirtaa rajo lagu qabo ama rajo ah in la qabo in ciidamada dowladda soomaaliya iyagu ay maaragtay noqdaan ciidan dhamaystiran ammaankaasi si looga maarmo ciidamada shisheeye ee hadda soomaaliya ka howlgal maxamuud su-aalihiisa labada su-aalood runtii labada su-aalood oo isku dhow waaye waxaa ujeedadooduna ay tahay goormaa laga maxaa loo maxaa looga maarmi waayey ciidamada shisheeye oo goormay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay hanan doonaan xasiloonida iyo amniga dalka runtii sidaad ka warqabto dalka muddo laba iyo labaatan sannadood ayuu burbur iyo dagaalo sokeeya kusoo jiray taas ayaana keentay markii ay ummadda sooma markii ay dadkii maaragtay ay is amnigoodii iyo dagaaladii ay bateen in la keeno ciidamo amisom oo afrikaan ah si maaragtay amnigaasi loo sugo ay dawladdana gacan u siiyaan marka runtii waxaan ku guda jirnaa dib u dhiska ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxayna qeyb weyn runtii ilaa hadda kasoo qaateen dagaalada lagula jiro al-shabaab marka sideedana ciidan waxaa la dhisaa oo la tayeeyaa marka ay nabadi jirto waddan kasta saacadiyan sida ay tahay annaga laakiin duruufaha aan ku shaqaynayno maanta dawladda soomaaliyeed ay wajahayso waxaa ka mid ah iyadoo gacanna ay ku dagaalamayso oo ay kula dagaalamayso argagixisada al-shabaab oo ay dib uga xoreynayso waddanka in haddana ay ku dadaaleyso inay dhisto oo dib u xoojiso ciidamada xooga dalka soomaaliyeed arrimahaana si fiican ba si oo waxay u socdaan runtii aada u wanaagsan waxaana rajaynaynaa mustaqbalka dhow in ciidamada africa amisom ka kooban aanu ugu mahad celino howlihii ay waddankan usoo qabteen iyo dhiigooda inay uhureen kadibna ay ciidamadeena awood u yeeshaan inay la wareegaan amniga dalka guud ahaan sidaad ka warqabto guulaha la gaaray kale waxaa ka mid ahaa in oon qabateyntii ciidamadeenu ay saarneed muddo laba iyo labaatan sano ah oo ka hortaagneed in dib loo dhiso ciidamada oo dib loo qalabeeyo oo la tababaro in laga qaaday dawladda ay ku guulaysatay taasina waxaa waa fursad ay inoo furantay oo aanu dib ugu dhisi karno ciidamadeena xooga dalka soomaaliyeed dhegeysto kale ayaa khadka ku jira ee walaal magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiiso wasiirka gaashaandhigga magacayga waa mustafa nuur hillaawe waxaan joogaa waddanka gadar ee khaliijka marka hore wasiirka waan salaamayaa salaan aada u qiimo badan marka xigta waxaan weydiinayaa waxaan wada ognahay in shirkii adis ababa ee wadamada igaad shirhoosaadka ay halkaas ku yeesheen in la isla gartay in gogol la dhigo lagu heshiisiinayo dadka dega jubbooyinka magaalada muqdisho maamulna loogu dhiso marka yacni ragga raaskaambooniyiinta la baxay yacni ama ma ka qayb galayaan gogoshaas xamar oo ma ku qanacsiyin inay xamar ka qayb galaan runtii kulamadii aan la qaadanay runtii odayaashaas ka socda qeybtaasi raaskaambooniyiinta waxay noo sheegeen inay ka qaybgalayaan shirkaasi oo ay diyaar u yihiin inay xamar aadaan oo ka qayb galaan waxaa kaloo runtii aada xusid u mudan in ay ahayd shirkaasi lagu shirkaasi igad ee adis aba dhawaantan kusoo gabagaboobay inay guul u ahayd ummadda soomaaliyeed oo dhan oo maaragtay ay taageertay positionkii dawladda ay ku taagneed oo ahayd in dib u heshiisiin marka ugu horeysa la sameeyo in maaragtay lagu dadaalo oo la dardargeliyo la dagaalanka al-shabaab iyo maaragtay in markaas maamulka meel gaar ah loo sii magacaabo inta laga gaaro maamul goboleedka ay isku raaci doonaan oo ay ka wada qeyb galaan loo baahan yahay dadka ku dhaqan deegaanada deegaanadaasi oo dhan oo laga dhiso maamulkaasina uu noqdo maamul ay dadka oo dhan raali ka yihiin marka runtii waxaa kaloo xusid mudan tan iyo intaan soo gaarnay kismaayo aan ku sugnayn in aanu la kulanay taageerada dawladda federaalka ay u hayaan dadka deegaankan ku noolay inay tahay mid baaxadeedu aada iyo aada u weyn tahay oo aanan garan karin qofka aan kismaayo imaanin runtii waayahay dadku aada u taageersan yihiin dawladda waayahay wasiir bal haddii aynu dib ugu soo noqonno howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa aamisom ee midooda afrika ka socday jooga ee magaalada muqdisho waxaa dhacda in ciidamo fara badan ee hadiyo goorba imaanayaan ee waddanka gaar ahaan shalow sabti ahayd waxaa yimid magaalada muqdisho ee cutub ka mida ciidamada siraleon ee nabad ilaalinta u imaanaya soomaaliya ee ujeedadu maxay tahay ee ciidamadana xaggee bay ku wajahan yihiin zaari su-aasheeda hore aan ugu jawaabay goorta aan ka maarmi doono oo ciidamada ka socda amisom ee dalka africa ee noo soo gurmaday waddanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo ma aragtay markaas aan la dagaalamayno argagaxiso caalami ah oo adduunka o dhan isugu timid oo markii la wadamada sidaan hore u sheegayna adduunweynaha ama wadamada adduunka waxay ciidamadooda dhisaan marka ay nabadda tahay waktiga nabadda ayay ciidamadooda dhisaan oo tayeeyaan oo discibliinka discibliinkooda midibada u aasaan laakiin annaga dawlad ahaan dawladda soomaaliyeed waa iyadoo gacanna ku dagaalamayso oo waddanka dib ugu xoreynayso ayaa gacanta kalena aan kusii dhisaynaa dib u dhiska aan ku wadnaa dib u dhiska ciidamada iyo xoojintooda waarka mandate-ka ciidamadaas amisom ee waddanka jooga ama kuwa hadda yimid oo sierra leon waxaan ognahay in ay dhammaan doonaan runtii ay wakti dhow ay ama sanado kadib ay dhammaan doonaan ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeedna ay diyaar u noqon doonaan ilaa waktigaasi inay ayaga si rasmi a ula wareegaan amniga iyo xasiloonida dalka inay ayaga gacanta ku dhigaan marka runtii dadaalkaas waa socdaa oo ciidamadaas imaanaya hadda sierra leon waxaa looga baahan yahay halkan goboladan booyinka inay maaragtay ay ka qayb qaataan dib uxoreyntooda iyo xasil sugidda amniga iyo xasiloonidooda waa hagaag e inta badan waxaynu aragnaa ama la sheegaa shirar dhaqaale loogu yaboohayo dowladda gaar ahaana wasaaradda adigu aad ka tahay wasiirka ee difaaca haddana weli waxaa la dhaliilayaa tirada iyo tayada ciidamada dowladda soomaaliya ee sidee bay wax isaga bedeli karaan hanaanka gaashaandhigga daarooyin wax dhaliil oo hadda ciidamada xooga dalka soomaaliyeed loo soo jeediyo ma jirto qofkii usoo jeediyana runtii qof oo daacad ka ah ma aha arrimaha ay qabto waxyaaba guulaha ay gaareen iyo maaragtay sida ay naftooda ugu horeen inay difaacaan dalkooda waxaan ognahay waddanka in ay xaalado aada u adag oo amni ay ka jireen oo ay magaalada muqdisho gudaheeda oo meel madaxtooyada ay u jirto dhowr blocks ay ku dagaalamayeen al-shabaab runtii ilaa haddana meesha ay gaartay amniga iyo hadib uxoreynta dalka waa ka warqabtaa oo meelihii muhiimka ah oo dhan oo magaalooyinkii muhiimka ah sida muqdisho kismaayo baydhabo marka beledweyne iyo jowhar inta waa laga saaray al-shabaab haddana waxaa lagu guda jiraa in oo maaragtay sida ugu dhaqsaha badan sanadkan inta ka harsan in looga xoreeyo waddanka intiisa kale marka runtii waxay mudan yihiin in la ammaano iyagoo weliba duruufo adag ay aada ugu shaqeeyaan dhaqaalaha aada sheegaysana aanay soo gaarin ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo ay u dhabar adeegeen kaneecada ku cunayso meelaha goobaha maaragtay ay difaaca ugu jiraan marka waa ku ammaanaynaa waanu ku abaalmarinaynaa marka ay xaaladan aan ka baxno dhegeysto kale ayaa khadka nagu soo biray wakhtigan walaal magacaaga halkaad naga soo wacaysiiyo su-aasha wasiirka gaashaandhigga aada jeceshahay inaad weydiiso magacaygu waa axmed cumar waxaan kasoo wacayaa stockholm sweden wasiirka gaashaandhigga aad baan u salaamaya su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee militariga ah sidee bay ugu madax banaan yihiin isqab isqabqabsiga siyaasadeed ee mararka qaar ka dhaca mas-uuliyiinta dalka tusaale ahaan muranka ka taagan jubbooyinka oo kalenta ciidamada xooga dalka ma ka madax banaan yihiin si aysan hakad ugu imaanin howlgallada ay ay ka wadaan dalka ciidamada xooga mararka qaar waxaa dhacdaa markii madaxda qaar ay iska qabsadaan in howlgalladii ciidamada ay wadeen inay hakad ku yimaado siyaasada wasiirka ku wajahan maxay tahay inay ciidamada ay ka madax banaanaadaan siyaasada ama isqabqabsiga ama haddina ahaale dhinaca maamulada ama muranada kale ee soo dhexgala mas-uuliyiinta ama gobolada iyo xukuumadda wasiir dhegeystahaasi sweden naga soo wacay maxaad ugu jawaabi lahayd
axmed cumar aada iyo aad buu u mahadsan yahay waana salaamaya runtii ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waajibaadkooda koowaad waa inay waddanka ka difaacaan cadowga oo ay amnigana sugaan iyo xasiloonidana ay ilaaliyaan oo ay shacbiga soomaaliyeed ka ilaaliyaan cadowga duulaanka ku ah oo ay ka mid tahay al-shabaab waxaan waajibkaas ka ahayn runtii ma galaan siyaasad ciidan marna ma galo oo waa mana aha waajibaadkooda waxayna mar walba ay maaragtay heegan u yihiin inay fuliyaan waajibkaas oo ah inay adigu waddanka ka difaacaan arrintaasna runtii guulo waaweyn ayay ka la taaban kara ayay ka gaareen wax khilaaf oo hadda madaxda dawladda u dhexeeyana ma jiro arrimahan khilaafka oo ama siyaasadahan oo is iskhilaafsan ee ka jira gobolada jubbooyinkana runtii waxaan ku kalsoonahay in sida shirka hadda xamar lagu qaban doono ay u noqon doono saldhig ama aasaas lagu gaari doono is-afgarad iyo wada shaqeyn iyo waxa ay raalli ka yihiin dadka ku dhaqan deegaanadani ee kismaayo soo dhowow dhegayste magacaaga ku bilow wasiirka gaashaandhigga wuu ku maqlayaa su-aashaad jeclaan lahayd inaad weydiisid ee hore u soco asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa cabdiraxmaan waxaan joogay waddanka u k su-aashan weydiinaya wasiir gaashaandhigga waxay tahay waddankeena hadda inta ugu badan ciidamada amison baa ilaaliya aaway ciidamadii hore ee qalabka siday maxaa ku dhacay ma hub la-aan baa haysta mise wax kalaa jira ciidamada amison baa waddanka o dhan ilaaliya marka ciidamadii qalabka sidoo soomaaliyeed xagay ku dambeeyeen oo khibradda u lahaa awoodda inay ammaanka sugaan intaas baan weydiinaya san yahay cabdiraxmaan oo u k ka soo wacay ciidamada qalabka sida oo cabdiraxmaan sheegay waxaan ku fahmay ciidamadii hore ee runtii xooga lahaa ee dawladdii intaanay dawladdii dhexe burburin ay soomaaliya ka jireen ayaan u qaatay inay yihiin runtii ciidamadaasi kadib markii ay dawladdii dhexe burburtay runtii ayagana way la burbureen kadibna waxaa lasoo galay civil war oo aada u dheero muddo aada u fog u socday oo aanay soomaaliya fursad u helin inay hesho dawlad iyo ciidan runtii ilaaliya amnigooda marka waktigii kumeel gadaarka ayaanu ku xigay oo iyadana cunaqabateyn saarneed oo aan loo ogoleen inay ciidamada soomaaliya dib loo dhiso oo dib loo qalabeeyo oo ay tababaro iyo tayooyin la tayeeyo runtii marka hadda soomaaliya waxaan og waxaan ognahay ama aada ogtihiin inay ka baxday wehligii kumeel gaarka oo ay ka jirto dawlad rasmi ah oo si rasmi ahna loo aqoonsan yahay cunaqabateyntaas muddada dheer saarneed oo muddo labaatan iyo laba sano saarneedna waa laga qaaday marka waxay dawladda federaalka soomaaliya ahmiyadeeda ugu weyn oo ay tahay in hadda ciidamadii dib u dhis lagu sameeyo oo la tayeeyo oo la qalabeeyana markaas taakuleyntoodii waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dhanna loo dhamaystiro si ay awood ugu yeeshaan inay dalka oo dhan ay xasiloonadiisa iyo amnigiisa ay sugaan adiguna ay ka dulqaadaan ummadda soomaaliyeed muddada dheer dhibaatada ku haya ee al-shabaab marka runtii arrimahaasi si oo aada iyo aada u wanaagsan ayay u socdaan waxaan rajaynaynaa muddo aan fogeen inay ciidamadeenu ay la wareegaan amniga iyo nabadgelyada inay sugaan waddanka oo dhan mudan haddii su-aal kale hadday io ogoshahay saare cabdima su-aal kale aan weydiinaya mudnaa su-aashayda kale waxay tahay waxaan ognahay ciidamadan amison lacagta badan lagu bixiyo maxaa ciidamadeeni qalabka sida oo horay sida su-aasha uga jawaabtay maxaa loogu bixin la-yahay qarashkaas badan oo faraha badan oo la siinayo midda kale ciidanku waxay ka cawdaan inta badan mushaahar la-aan ciidamada amison mushaar fara badan baa la siiyaa oo ka badan ciidanka qaranka soomaaliyeed ciidankan ajanabiga waxay waardiinayaan waa dalkii soomaaliyeed ciidan ciidamadii xaqa u lahaa lacagtaas maxaa lacagta loo siin waayo oo ayaga loogu dhisi waayo waxaan aaminsanahay ciidamada qaran ciidamadii qalabka siday haddii awood military la siiyo inay wadankoo dhaxan tahayaan marka ciidamada inta lacagta badan lagu bixinay maxaa ciidamadeena qalabka sida loogu bixin waayo intaas baan weydiinaya waana ka baxay salaamu calaykum waa mahadsantiin waaya cabdiraxmaan aad baad umahadsantahay
waa mahadsan yahay cabdiraxmaan mar kale runtii su-aal aada muhiim oo muhiim u ah waaye ciidamada sidaad ka warqabto amison ee wadankeena jooga waxay ku joogaan mandate waxaana taageero oo kharashaadka ku baxa bixiya beesha caalamka wadamo oo soomaali ka taageera dhanka soo celinta amniga iyo xasiloonida marka waa waa ciidamo ka kooban africa oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee africa waxayna ku joogaan soomaaliya mandate-kaasi oo ciidamadeenana waxay yihiin ciidamo dalkooda u dhashay dalkoodana difaacaya ciidamadaasna waa ciidamo garabna siinayo oo gacan nagu siinayo inaanu amnigeena sugno inaanu la dagaalano al-shabaab oo aanu wadanka ka horeyno qarashaadkooda iyo mushaaraadkoodana waxaa bixiya beeshaas caalamka oo aan soo sheegay ciidankeena runtii waxay ku ammaanan yihiin in ay dalkooda duruuftaas oo ku jiro dhaqaalaha ay dhaqaalo la-aanta iyo cariiriga ku jiro in ay u dulqaateen oo ku shaqeeyeen oo ay dhiigooda iyo naftooda ugu horeen inay dalka difaacaan oo ay la dagaalamaan al-shabaab oo ay ka xoreeyaan shacbiga soomaaliyeed kana dulqaadaan marka waxaan rajaynaynaa laakiin oo ah qorsho inoo ah dawladda qorsho oo ah inay ciidamadaasi helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin inay helaan mushaar ku filan noloshooda inay helaan maaragtay taageerada kale iyo taakuleynta ay u baahan yihiin hadday noqon lahayd dhanka caafimaadka iyo hadday noqon lahayd dhanka tababarada iyo horumarinta maaragtay xirfadooda ciidanaba intaba dawladda qorshahaasi iyadoo runtii ay la kaashanayso wadamo aanu saaxiibo nahay oo dhinacaas ciidamada inaga taageero waxaan rajaynaynaa in goor dhow duruufahaasi laga gudbi doono oo ay noqon doonaan ciidan hela mushaaraadka iyo xuquuqda ay dawladda ugu leeyihiin oo dhan maadaama ay waajibaadkii wadanka ku lahaa iyo dawladda kuleheed ay u guteen si hufan aanu ku ammaanayno dulqaadkaasi iyo dhabar adeegaas ay sameeyeen kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya cabdixakiim maxamuud fiqi oo isagoo ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose khadka telefoonka halkaasi uga jiray ugana qayb qaadanaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aynu toddobaadkan ku egnay ciidamada milatariga soomaaliya iyo ciidamo hor leh oo ka socda midooda afrika dalka siraleon oo shalay soo gaaray magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe intaynu ku kulmayna barnaamijkan mid lamid ana dhegeystayaal dhammaantiinba nabadgelyo